wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa afuray macadka sare ee tababarka iyo horumarinta sharciga kulanka wadatashiga ayaa waxa uu ku saabsanaa dhammaystirka macadka sare ee tababarada iyo horumarinta sharciga ee xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya kaasi oo ka furmay magaalada caasimadda ah ee muqdisho kulanka wadatashiga ayaa waxa uu ku saabsanaa dhammaystirka macadka sare ee tababarka iyo horumarinta sharciga waxa uuna ka furmay magaalada caasimadda ah ee muqdisho kulankani ayaa waxaa soo qabanqaabiyey wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya waxaana ugu horeyn ka hadlayay kulanka islamarkaana daafuray khudbadaha kulanka laga soo jeediyey kusimaha guud ee agaasimaha wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya runtii wasaaraddu waxay mar walba u taagan tahay inay tayeyso dhammaan hay-adaha kala duwan ee kaabaya cadaaladda iyo garsoorka oo ugu horeeya macadkan oo runtii saldhig weyn u noqon doona dhammaan arrimaha aasaaska sharciga ee dowladda soomaaliyeed waxaan rabaa marka inaan kelmaddeeda intaa ku soo koobo maanta halkan waxaan u fadhinaa inaad markhaati ka noqotaan oo aada goobjoog ka noqotaan dhisitaanka iyo asaasitaanka macadka sare ee tababarinta tababarka iyo horumarinta sharciga oo siyaasaddii uu ku shaqayn lahaa golaha wasiiradu ay meel mariyeen dhowr usbuuc ka hor macadka waxaa la meel mariyay siyaasaddiisii xeerkiisii iyo way dhiman yihiin sidaas darteed macadku waa macadka bahda sharciga dadka ay khusayso oo dhanna inay qeyb ka ahaadaan baa qasab ah inta uu socday kulanka diiradda lagu saarayay furidda macadka sare ee tababarada iyo horumarinta sharciga ayaa waxaa madasha hadallo wax ku owl ah kasoo jeediyey qeyb ka mid ah ka qaybgalayaashii madasha labada shay oo maskaxdiisa soo gelayso kow waxaa waaye justice system maamulka cadaaladda laba waxaa waaye xirfadda ama mihinada qaanuunka ama maxaamada justice systemka sababta maskaxda dadka ugu soo gelaysa waxaa weeyaan garsoorayaashii xeeriraadayaashii sharci yaqaanadii la taliyaashii dhammaan waxay ka imaanayaan
ugu dambeyn wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya ugu dambeyn wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalk ah soomaaliya xasan mucalim maxamed oo soo gabagabeeyey xasan mucalim maxamuud oo soo gabagabeeyey khudbadaha laga soo jeediyey madasha daafurka uu ka dhacayay ayaa yiri sidan inoo yaalla tallaabo cusub oo lagu xoojinayo laguna horumarinayo sharciga iyo barashadiisa sharcigu dabcan waad og tihiinoo waa asaaska dowladnimada waaye marka in inaan xoojinno waa inay ka soo bilaabataa horta barashadiisa inaan xoojinno sida loo baranayo iyo nidaamkiisa inaan soo hagaajinno hadda wixii ka horreysay dalka soomaaliya dowladnimadiisu waatay ka soo baxday burburaan ka soo baxnay wax kasta way burbureen burburkaas marka bulshada soomaaliyed meel walba kasaab ka taabtay kuwa ugu daran ma ahan dhulka iyo guryaha ma ahan kuwa ugu darana waxa waaye burburka sharciga burburay waaye marka waxaan rajaynayaa aqoon isweydaarsigan maanta ah oo halkan inkugu furmay inaad ka qayb qaataan maadaama aad tihiin dadkii daneeyayaasha u ahaa oo arrintaasna taladeeda muhiimku ahaa maxamed daahir degani